tan iyo shan iyo tobankii bishii maarso yemen ayaa gashay weji cusub iyadoo maamulka madaxweynaha maraykanka donald trump uu bilaabay ololo militari oo ka dhana kooxda xuutiyiinta si uu u joojiyo weerarada ay ku hayaan maraakiibta u raran yuhuudda iyo reer galbeedka yemen ayaa waxay tan iyo dabayaaqadii sanadkii laba kun afar iyo tobankii ka socday colaado sokeye kadib markii xuutiyiintu ay la wareegeen gacan kuhaynta caasimadda sanca iyo magaalooyin kale muddo ka badan toban sano waxaa dalkaasi ka aasaasmay dhismooyin ciidan oo kala duwan iyadoo ay bedelantay qariirada habmaamulka ee yemen kadib dhacdooyin badan oo dhiig badani ku daateen ilaa dalkaasi loo kala qeybiyey xootiyiinta ah iyo isbaysiga taabacsan ee ciidamada milatariga ah iyo dhismooyin ciidan oo hoos yimaada dalada golaha hoggaanka madaxweynaha uu caalamku aqoonsan yahay ee yemen golahaasi oo toddobadii abril laba kun labaiyo labaatankii uu yigleelay madaxweynihii hore ee yemen mahadi kadib wareegto ka soo baxday waxaayna ka koobnaayeen siddeed xubnood oo uu madax u ahaa madaxweynaha haatan talada dalkaasi haya ee rashid al caliimi sidaasi ayuuna golaha ula wareegay dhammaan awoodihii madaxweynaha golahan ayaa waxaa ku jiray hogaamiyaal ka tirsan kooxaha hubaysan kuwaasoo ilaa wakhti dhow xubin ka ahaa kahor intaaysan ku dhawaaqin qaraarka ay isku khilaafeen dowladda sidoo kale waxaa ku jiray shakhsiyaad watay ujeedooyin kala duwan geesta kale ciidamada ku hoos jiray dalada wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaasi ayaa gacanta ku haya gobollada almahrah iyo xadurmuud iyo qaybo ka mid a ma'rib oo ay ku jiraan goobaha saliidda laga soo saaro iyo sidoo kale qaybo ka mid a bartamaha iyo koonfurta gobolka tacis oo ay ku jirto magaalada tacis ee xarunta gobolkaasi iyo aag yar oo waqooyi ka xiga gobollada sacdah iyo xajah oo u dhow xuduudda sacuudi carabiya iyadoo intaasi lagu darayo meelaha saxaraha ee maamul ahaan qayb ka ah gobolka aljawf laakiin aan lahayn xarumo dadweyne oo joogto ah halka ciidamada dowladda ee yemen ay ku sugan yihiin magaalada cadan oo ah caasimadda kumeel gaarka ah iyo gobollada abyan shabwal iyo qaybo ka mid a gobolka daalic laakiinse deegaanadaasi dambe waxaa si dhaba u maamulo ciidamada isugu yeera golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta oo ka mid ah kooxaha hubaysan ee ka jira dalka yemen kuwaasi oo bishii agost ee laba kun labaiyo labaatankii la wareegay gacan kuhaynta xarumaha ciidamada dowladda ee gobolka shabwah kadib ishor imaad kooban oo dhex maray iyaga oo si buuxda u xaqiijiyey gacan kuhaynta gobolkaasi saliidda laga soo saaro kuna biiriyey gobollada kale ee ay gacanta ku hayaan ciidamadaasi ayaana gacanta ku haya gobollada cadan abyan shabwah jasiiradda saqadrah iyo qaybo ka mid ah gobolka daalic waxay soo kale saameyn ku leeyihiin aagaga xeebta ee gobolka xadarmuud oo ay ku jirto mukallah oo ah magaalada labaad ee ugu weyn koonfurta yemen waxaa kaloo ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan qaybaha harsan ee gobollada xadarmuud iyo mahrah oo ay ku guulaystaan halkudhiggooda ah in koonfurta laga gooyo yemen inteeda kale sidoo kale dalka yemen waxaa ka samaysmay ciidamo lagu magacaabo muqaawamada waddanka taasoo ka kooban taageerayaasha madaxweynihii hore ee cali cabdalla saalax waxayna soo ifbaxeen bilo kadib markii uu burburay iskaashigii ula lahaa xuutiyiinta bishii disembar ee laba kun toddobiyo tobankii ciidamadan ayaa waxaa hogaaminaya sareeyo guuto daariq maxamed cabdalla saalax oo haatan xubin ka ah golaha hoggaanka madaxweynaha ee dalkaasi ciidamadan ayaana gacanta ku haya qaybo ka mid ah xeebaha gobolka tacis oo ay ku jirto dekedda muqa iyo mandiqada koonfureed ee gobolka alxudayda kadib markii ay si lama filaana uga baxeen qaybo badan oo ka mid ah xeebta alxudayda bishii noofembar laba kun kob iyo labaatankii taasoo ay xuutiyiintu dib u qabsadeen ciidamada difaaca waddan ayaa soo kale ka soo ifbaxay dalka yemen horaantii laba kun labaiyo labaatankii madaxweynaha yemen rashid al caliimi ayaana soo saaray bishii janwari laba kun saddex iyo labaatankii go'aan si rasmi ah loogu dhisayo ciidamadan kuwaasoo isaga taabacsan howlgalkooduna lagu go'aaminayo wareegto isaga ka soo baxda ciidamadan ayaa waxaa hogaamiye ka ah nin lagu magacaabo bashiir madrabi waxayna xaruntoodu ku taalaa saldhigga cirka ee cadan waxay soo kale ku sugan yihiin gobollada daalic iyo qaybo ka mid ah deegaanada abyan mas-uulkan ayaa dhowaan loo xilsaaray ilaalinta marinka wadiica ah oo ah marinka keliya ee hadda furan ee u dhexeeya yemen iyo sacuudiga qaar ka mid ah ciidamada guutooyinka ee hoostaga wasaaradda gaashaandhigga ee hogaamiyo bashiir ayaa ku sugan furimaha dagaalka ay kula hardamayaan kooxda xuutiyiinta sida maamulada laxaja iyo daalic waxayna ka qayb galaan dagaalada mararka qaar dhaca inkastoo guud ahaan ay degan yihiin goobaha uu dagaalku ka socdo kooxda xuutiyiinta ayaa gacanta ku haysa caasimadda dalka ee sanca baadiyaha iyo dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga iyo galbeedka yemen goobaha ay gacanta ku hayaan ayaa ah kuwa ugu dadka badan marka loo eego tirakoobkii ugu dambeeyey ee yemen laga sameeyey sannadkii laba kun afartii waxay soo kale gacanta ku hayaan gobollada kale ah camraan bayda iyo inta badan deegaanada ay ka kooban yihiin gobollada sacda xaja xudaydah iyo deegaano badan oo ka tirsan gobolka ma'rib jawf tacis iyo gobolka daalic kooxdan shiicada ayaa ku qasabtay dowladda yemen inay joojiso ka ganacsiga saliidda ee laga dhoofin jiray dekedaha waaweyn ee shabwah iyo dibah ee gobolka xadarmuud kadib markii ay weeraro ku qaadeen labadaasi dekedood bishii noofembar labakunlabayoabaatankii taasoo keentay inay gebi ahaanba istaagto dhoofinta saliidda ee dekedahaasi inkastoo duqaymaha cirka ee maraykanku ku beegsanayo goobaha ay xuutiyiintu ka maamulaan yemen tan iyo bartamihii bishii maarso ay si xoogan u wiiqeen awooddii kooxda haddana maraykanku weli ma gaarin hadafkii uu ka lahaa duqaymaha oo ahaa in xuutiyiinta lagu qasbo inay joojiyaan weerarada ay ku hayaan masaalixda yuhuudda iyo maraykanka ee marinbadeedka badda cas wariye lagu magacaabo cabdulaahi dubalah oo falanqeeya arrimaha yemen ayaa sheegay in saamaynta duqaynta maraykanka ay tahay mid xadidan ilaa iyo hadda sababo la xidhiira sirdoon la-aanta maraykanka ka haysata gobollada dalkaasi marka la eego xaaladda dagaaleed ee ka taagan dalkaasi cabdulaahi waxauu aaminsan yahay in iyadoo aan la helin faragelin dhulka ah oo lagu wajaho xoogga xuutiyiinta aynan wax horumar ah keeni doonin duqaymaha uu maraykanku ku hayo kooxda taasina ay u gogol xaari doonto inaysan xuutiyiintu samayn wax tanaasul ah oo ku aadan howlgallada ay ku beegsanayaan danaha yuhuudda iyo maraykanka warbaahinta maraykanka ayaa baahisay xog ku saabsan ciidamada maraykanka iyo kuwa yemen inay isku diyaarinayaan qaadida howlgallo dhulka ah oo ka dhana xuutiyiinta taliyo sare oo ka tirsan ciidamada yemen ayaa u sheegay warbaahinta dalkaasi in heerka iskuduwidda ciidamada yemen iyo kuwa maraykanka ay haatan marayaan marxalad xadidan oo aan wax tafaasiila laga bixin karin ugu dambayntii hadafka maraykanka ee dullaanka xuutiyiinta ayaa ah mid uu ku joojinayo weerarada kooxda ee marinbiyoodka badda cas taasi oo keenaysa in washington ay isku daydo inay taageero dhulka u hesho duqaymaheeda iskudayadan ayaa yimid kadib markii maraykanku uu la kulmay khasaare baaxad leh gaar ahaan markii xuutiyiintu ay soo rideen tiro badan oo ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee m qnan ee maraykanka ee loo isticmaalo sahminta iyo basaasida bartilmaameedyada la beegsanayo